الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات qaarad weekaha hindiya waa mandiqad juqraafiyadeedu aad weyn laguna tiriyo inay ka mid tahay kuwa ugu soocan caalamka marka laga hadlayo dhaqanka iyo taariikhda waxayna dhacdaa koonfurta qaaradda aasiya wakhti xaadirkan waxaa dhaca mandiqadan dalal ay ka mid yihiin hindiya bakistaan bangaladesh nebaal buutaan iyo srilanka iyadoo mararka qaar la raaciyo dalka jasiiradaha maaladeef mandiqada qaarad weekaha hindiya waxyaabaha ay ku soocan tahay waxaa ka mid ah in iyada iyo aasiya inteeda kale ay kala baraan buuraha himalaaya iyo hindakoosh waana mandiqad leh xadaarad qadiimi ah wakhtigii isticmaarkana waxaa dhulkan soo maray gumaystayaal ugu caansanaa ingiriiska srilanka waa dal ka mid ah waddamada dhaca mandiqada qaaradwakaha hindiya waana dal jasiirad ah oo ku yaala koonfurta aasiya ee badweynta hindiya si gaar ah koonfurta qaaradwakaha hindiya waxa uu waddankan dhacaa meel istaraatiiji ah oo muhiim ah isagoo ka mid ah dalalka deriska la ah hindiya waxaana u dhexeeya marinka lagu magacaabo baalik magaala madaxda dalka waa sarijai oo ay ku taallo xarunta baarlamaanka ee dowladda ka jirta waddankaasi magaalada colombo ayaana ah xarunta ganacsi ee dalka luuqadaha sinhaali iyo taamiiliya ayaana dalka si rasmi ah looga hadlaa walow luuqadda ingiriis ku tahay midda aadka looga isticmaalo suuqyada iyo goobaha isku imaatinada dadweynaha tiro ahaan dadka ku nool dalka waxaa lagu qiyaasaa labiyo labaatan milyan oo ruux waxaana ku nool dad haysta diimo kala duwan oo ay ka mid tahay islaamka buudiska nasraaniyadda iyo diimo kale inkastoo aan lahayn tiro koob rasmi ah oo xaqiiqda ka tarjumaya haddana waxaa tirada muslimiinta srilanka lagu sheegaa inay gaarayso in ka badan laba milyan oo ruux sida muuqatana isticmaaradii kala duwanaa ee dalka soo maray ayaa ka shaqeeyey sidii aqaliyad yar looga dhigi lahaa muslimiinta ku nool halkaasi srilanka oo kutubta taariikhda ee ay muslimiintu qoreen ugu yeeraan jasiiradda sarnadiib ayaa waxaa lagu tilmaamaa in islaam ku gaaray qarnigii toddobaad ee miilaadiyada usluubka ganacsiga ayaana ahaa kan ugu weyn ee saameeyey dadkii ku noolaa halkaasi oo ku qanciyey inay diinta islaam ka soo galaan isticmaarkii burtuqiiska ee isku fidiyey badi dalalka ay marto badweynta hindiya ayaa meelihii uu qabsaday qarnigii lix iyo tobnaad ee miilaadiyada waxaa ka mid ahaa srilanka halkaasina waxa uu ka fuliyey olole ballaaran oo gaalaysiin ah kaasoo beegsaday muslimiinta muuriyiinta loogu yeero ee dega srilanka gumaystayaashii xigay ee holand iyo ingiriiska ayaa iyaguna dhankooda sii kordhiyey dhibaatada muslimiinta srilanka waxayna muddo dheer muslimiintu wajahayeen xaalado adag hase ahaatee waxay mar weliba gurmad ka heli jireen walaalahooda dega qaaradwakaha hindiya gaar ahaan dalka bakistan dalka srilanka waxa uu ka kooban yahay ilaa sagaal gobol gobol welibana waxa uu leeyahay magaalo madax magaalooyinka ugu caansan ee dalkanna waxaa ka mid ah kandi ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات